alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira ama bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu darsigeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay dhowr ka mida xubnaha qofka bani aadamkaa soomka ku waajibay siyaamu ludunayn soomka labada dhagood iyo siyaamu alcaynayn soomka labada indhood iyo siyaamu lyadayn labada gacmood soomkooda siyaamu alqadamayn labada lugood soomkooda iyo siyaamu alfard qofka cawradiisu inay soomto soomka labada dhagood waxaynu uga jeednaa qofka muslimka ah inuu ka fogeeyo labadiisa dhagood maqalka xaaraanta wa can istimaaci kulli maa yuqdibu araxmaan iyo dhegaysiga wax kastoo cadho gelinaya allah subxaana wa tacaala raxmaanka ah waayo qofka bani aadamka ay maalinta qiyaame marka ilaahay subxaana wa tacaala la horgeeyo wax kastoo uu dhegaystay waa laga xisaabin doonaa waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula haddaba gelin oo ha ka hadlin hana dhegaysanin hana eegin waxaanad cilmi u lahayn sababtu waa maxay maqalkaaga iyo araggaaga iyo qalbigaagaba maalinta qiyaame wixii aad ku fashay waa lagu weydiin doonaa waa lagaa xisaabin doonaa waxaa waajiba qofka muslimka ahi inuu ka soomiyo dhegihiisa dhegaysiga hadalka xaaraanta ah sida xanta iskudirka dadka cayda duritaanka dadka la duro nasabkooda ama khilqadooda iyo abuurkooda inuu ka soomiyo dhegihiisa dhegaysiga heesaha oo ka mid ah sawdka shayddaanka dhawaaqa shayddaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi markuu shayddaanku ballan qaaday bani aadamka inuu lumin doono wstafzis man istaطacta minhum bisawtik wajlib calayhim bikhaylika warajilik shaarikhum fi lamwaali wlawlaad ibliisoo waxaad ku duufsataa bani aadamka ciddii aad awoodid dhawaaqaaga dhawaaqiisu waa heesaha iyo muusiga loo garaacayo waa shay shayddaanku bani aadamka quluubtooda uu ku fasahaadiyo oo uu kaga saaro maxabada ilaahay iyo weynayntiisa iyo ku-xidhnaanshaha rabbi subxaana wa tacaala iyo qur-aanka kariimka ah iyo dikriga rabbi subxaana wa tacaala oo qofka qalbigiisa kuma kulmi karaan xubu alghinaa wa xubu alqur'aan inuu jeclaado qur-aanka kariimka ah iyo inuu jeclaado heesaha waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay aakhiru zamaanka ummadiisa inay ka mid noqon doonaan qoomun yastaxilluuna alxira walxariira walmacaazif kuwa xalaashan doona zinada iyo rag xalaashan doona xidhashada xariirta iyo kuwa xalaashan doona rag iyo dumarba waa leeyihiine macaasifta waa qalabka heesaha loo garaaco ee muusiga aynu u naqaan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay kuwaa in la maskhin doono la bedeli doono oo daayeero iyo doofaaro laga dhigi doono marka hore waxaa ku dhacaya maskhu lquluub marka ay ku xidhmeen ee quluubtooda ay u fureen waxaan dikrigii ilaahay qur-aankiisa aan ahayn quluubtooda ayaa bedelmi doonta waxay noqon doontaa quluub jecel sharka iyo dhegaysiga heesaha iyo muusiga isla markaana neceb oo ka fog dhagaysiga hadalka ilaahay subxaana wa tacaala iyo wacdiga iyo khayrka iyo duruusta cilmiga laga baranayo axkaamta sharciga ee qofka muuminka waajibka ku ah taasina waa mid ku dhowowday dad fara badan oo quluubtoodu ay ku taxantay dhagaysiga heesaha oo markaa heesuhu ay soo galaanna si fiican bay u shitaanoo waa ku mirqaamaan marka casharada diiniga iyo wacdiga iyo qur-aanku uu soo galaana way iska bakhtiyaan quluubtoodii baa u dhowaatay xagga shayddaanka iyo dhawaaqiisa oo ka fogaatay ilaahay subxaana wa tacaalaa iyo hadalkiisa marka quluubtoodu sida ay u doorsanto waxaa ku xigi doona in ilaahay subxaana wa tacaala sawiradooda uu bedelo waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay adduunyadan inay ka dhici doonaan saddex ciqaab oo ku dhici doona bani aadamka jooga qaar ka mida qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam layakuunanna khasfun wa maskhun wa qadfun saddexdaa ciqaab midkoodu waa dadka qaarkood suuradooda in la bedelo suuradii bani aadamnimo laga bedelo suuro xayawaan loo yeelo ciqaabka labaadna waa khasfun waa dhulgo dhulgariira inay dhacaan oo dad dhan magaalooyin dhan deegaamo dhan dadkii deganaa adduunyada dusheeda laga waayo oo hoos ay u dhaadhacaan ciqaabka saddexaadna waa qadfun waa dhagaxaan naara iyo dab holcayo samada lagaga keeni doono dad ilaahay subxaana watacaala caasiyey waxaa saxaabada rasuulku ay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow goormay arrintaasi dhacaysa mataa yakuunu daalik wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay saddex dembi dadku markaa ay sameeyaan jawaabta xagga ilaahay kaga imanaysaa saddexdaa ciqaab inay noqonayso saddexda dembiye rasuulku uu sheegay wuxuu yidhi idaa daharat almacaazif waitukida alqiyaan washuribat alkhumuur waa marka qalabka muusiga la yidhaaha heesaha loo garaacaa dadka ciqaabkaasi uu ku dhacayo dhexdooda uu ka muuqdo oo sida xalaasha oo kale loo muujisto waa lagu xaragoonayaa meel walba fagaarayaasha muuqda iyo meelaha kale meel walba waa laga garaacaya waxaaba laga yaabaa in iskuulla loo furo dadka lagu baro dadka dhexdooda ayuu ka soo ifbaxayaa arrinta labaad waa marka dadku ay samaystaan dadka ilaahay ka fogi hablo u heesa oo alqiyaan waa hablaha marka addoomaha ee heesa arrinta saddexaadna waa marka khamriga la cabo khamriga wakhtigii rasuulkaba dad cabbay waa jireen laakiin rasuulku markuu leeyay washuribat alkhumuur wuxuu u jeedaa marka sidaa xalaashoo kale loo cabe uu muuqdo saddexda arrimoodba maanta waynu aragnaa qalabkii muusiga dukaamaa u furan oo shirkado soo saara caalamkan dushiisa ku yaalla iskuulla ayaa u furan dadka lagu baro meel walbana waa laga garaacayaa qofka waa maqlayaa hadduu magaalo kastoo islaam u dhex qaado dad dhegaysanaya ama u shidan yahay ama garaacanaya ayuu maqlayaa hablihii heesaya ee hoballada iyo fannaanada la odhanayeyna waddan kasta maanta way joogaan waxaanay noqotay waxaan laga xishoon ahayn khamrigana meel waddan aan maanta lagu cabbini ma jiro haba ku kala badnaado adduunyada in badanoo dhulka islaamka ka midana waaba fasax oo si muuqata ayaa loo iibiyaa looga ganacsadaa dadka maandooriyaha ama khamriga isticmaalaana maha kuwa dembiilayaala dadka muslimiinta in badanoo ka mida dhexdooda iyagoo siday doonaan u cababay siday doonayaan dadka u dhex maraan cid la hadli kartaa ama arrimahooda faragelin kartaana ma jirto isagaa dembiilo noqonaya ninka farageliya saddexdaa arrimood markay dhaceen saddexdaa ciqaabba maanta adduunyada way ka socdaan waxaa culimmada qaar kutubtooda ay ku sheegeen waddanka turkiga jasiirad ku taalla oo saddexdaa arrimoodba lagu hayay hable heesaya ay joogeen muusigana laga garaacayay khamrigana lagu cabbaayey in dab naara ilaahay subxaana wa tacaala samada uu kaga keenay dhulkana ilaahay subxaana wa tacaala uu la jaray oo jasiiradaas iyo ciddii ay joogtayba meel ay martay lama arag waynu aragnaa maanta inta dhulgariir caalamka ka dhacda iyo duufaanada iyo fatahaadaha iyo dab meeluu ka yimi aan la garanahayn oo meelaha qaarkoodun qabsanaya in badanoo dadka ka midii waxay u haystaan muuqaallo dabiiciah oo iska dhacaaya uun manay fahmin inay tahay jawaab xagga ilaahay ka socota oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka bixiyey dembiyada la samaynayo iyo cadhaysiinta rabbi laga cadhaysiinayo habeen iyo maalin kaste iyo wakhti walba rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo inuu dhagaysta aan ku talagelin wuxuu iska ilaaliyo dhagaha uu ka dabooshay in maqalka heesuhu dhegihiisa ay ku soo dhacaan waxaa imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey inuu idhi naafic waa ardaygii cabdulaahi bni cumar ibni lkhaaab waxaan la socday buu idhi cabdulaahi ibni cumar ibnu lkhaaab dabeetana cabdulaahi wuxuu maqlay zamaarata raacin nin reer miyiyo xoolo la jooga oo cuudkiisii garaacanayoo heesaya fa wadaca usbuucayhi fii udunayh labadiisii farood buu labada dhagood gashaday si aanu u maqal ninkaa reermiyigaa heestiisa iyo cuudkaa uu garaacayo gaadiidkii uu saaraana waddadii buu ka leexiyey si uu uga fogaado meesha heestaasi ay ka baxayso waxaanuu lahaa buuhi yaa naafic atasmacu xoogay markaannu ka soconnaba naaficow ma maqlaysa weli dhawaaqiisi ma kuu baxaya markaasaa waxaan lahaa haa markaasuu soconayadoo weli dhaguhu sidii ugu daboolan yihiin ilaa aan idhi markii dambe waynu ka fogaanno iminka maqli maayo farafaca yadahu wa cadala raaxilatahu gacantiisii buu ka qaaday dhegtii hashiisii ama gaadiidku saaraana waddada ayuu ku toosiyey waxaanu idhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam samica zamaarata raacin fawadaca usbucayhi fii udunayhi kamaa facaltu waxa aan arkay buu i nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo maqlay nin reer miyioo heesaya dhawaaqi oo labadiisa farood labada dhagood geliyey waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofka sidaa sameeyey sida anigu aan yeelay oo kale fasanaca mila haada waxaad aragtay oo kale aan sameeyey ayuu sameeyey buui waa xadii axiixa axiixaduu ku qoray shaykhu lalbani saasoo kale kitaabka taxriimu aalaat illaahi waarar xukunka heesaha iyo muusiga sheekhu uu kaga hadlay ama axkaamtiisa uu ku faahfaahiyey imaamka ama caalimka weyne laydhaa qurtubi xadiidkaa markuu sharaxayo wuxuu yidhi hada fii hinaa'i hada zamaan waxa nebi maxamed uu sidaa ka yeelay ibnu cumarna uu sidaa ka yeelay heesihii wakhtigaa jiray cindamaa kaana yakhruju can xaddi اlictidaal marka heesahaasi ay xadka toosnaanta ama dhexdhexaadnimada ay ka baxaan oo heestii loogu heesaayey adhiga ama geela ama shaqada markay noqoto mid loo sameeyey laxan laba dhacayo sida muusiga oo kale ayuu nebi maxamed dhagaha ka furaystay ibnu cumarna saasoo kale dhagaha uga furaystay fa kayfa bihinaa'i zamaanina buu leeyahy talow sidee buu yeeli lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ibnu cumarse muxuu samayn lahaa hadduu maqli lahaa ama uu arki lahaa heesaha waktigeenna jira inaguna waxaynu leenahay raxima allaahu lqurtubi sidee buu talow qurtubi muxuu odhan lahaa hadduu arki lahaa dadka maanta heesa iyo siday u eeg yihiin marka ay heesayaan rag iyo dumar hadduu maqli lahaa qalabka maanta loo samaysta ee quluubta madoobaynaya maanta walaalayaal qofka yeelo sidaa uu yeelay nebi maxamed ibnu cumarna uu kaga dayday bal ka warrama ma lala yaabayaa qof waalan ma loo arkayaa ama ugu yaraan haddii miyirqab loo ogolaado qof mutaarif oo sida ay yidhaahdaan yacnaa mutashadida oo arrimaha adkaynaya ma loo arkaya mise waxaa loo arkayaa qof wax fiican sameeyey maanta heestu waxay ka baxaysaa baska waxay ka baxaysaa tagsiga waxay ka baxaysaa dukaanka iyo bakhaarka meel walba heestu way ka baxaysaa oo idaacadday ka baxaysaa tv-ga ayay ka socotaa heestu nooc walba iyadoo leh weliba maanta ceebteedu waxay tahay ceebaheedu hore ay ku darsatay badankeedu waxa ay ka sheekaynaysaa waa dumar sifo dumar gabadh timaheed dhabarkeed wejigeeda madaxeeda gacmaheeda waxaa hees badankeed maanta ay ku saabsan tahay waa cishqiga madmuumka ah waxa jacaylka ay ku sheegaan ee carabi ahaanna cishqi loo yaqaano waa shay madmuuma oo qof aan iimaanba lahayn ama iimaankiisa uu daciifay un qalbigiisa gala qofka kale iimaanka ayaa ka celiya oo cishqigu meel kama helo qofka ilaahay jecel qalbigiisa waayo xubbigii ilaahay subxaana wa tacaala iyo weynayntu ilaahay weynaynayey iyo xishoodku ilaahay ka xishoonayey baa buuxiyey qalbiga oo meel baan u bannaynba waxa waajiba walaalayaal inaynu yeelno sidaa uu yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ah maqalka uu maqlayo isagoon dhegaysi u qasdiyin ku dembaabi maayo haddana rasuulku dhagaha ayuu ka furaystay waayo waa shayun yumrid alquluub oo wax quluubta qofka bani aadamkaa xanuun ku ridaaya oo qasaawo ku ridaaya qalbigu inuu adkaado khayrku uu mari waayo wa inuu madoobaado sabab ugu noqonaya walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhagaha ka furaysta dhagaha ka furaysa maqalka inaad dhegaysato adigu aad shidato ama aad u soo fadhiisato aad u soo doonyaysato dhegaysigeedana hadalkeeda badda'a taasi waata lagu dembaabaayo dhagahaagu yaa cabdallaah shariyay kuu soo jiidin cadhada ilaahay subxaana wa tacaala iyo ciqaabkiisa qofka u qastiyaya dhegaysiga baadilka noocyadiisa kala duwan waxa uu xagga dembiga la mid yahay ka baadilkaa dhawaaqiisu uu ka soo baxaayo ee isagu ku codaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka magan gallo sharka dhegaheenna siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga magan galay sharka dhegihiisii khayrka badnaa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaaliyey sida abu daawuud iyo tirmidiba ay wariyeen waxaa ducada nebi maxamed ka mid ahaa allaahumma innii acuudu bika min shari samci ilaahay waxaan kaa magan gelayaa maqalkayga sharkiisa in labadaa dhagood maqalkoodu ii soo jiido shay shara unacdasha ilaahay iyo cadhadiisa iyo ciqaabkiisu inuu igu dhaco sababu noqda ayuha almuslimuuna cibaad allah dhaguhu waa nicmo ilaahay uu ina siiyey waxaana dareemaya qofka dhagabeelay nicmada ilaahay ina siiye waxa waajib ah inaynu ilaahay uga mahadnaqno oo khayr iyo wax ina anfacaya aynu ku dhegaysanno waxaana xaaraan inaga ah ceebna inagu ah inaynu ilaahay nicmadiisa ku caasino halkaynu ilaahay uga mahadnaqi lahayn ee khayrka dhagaheenna aynu u furi lahayn waa nuqsaan weyn inaad ilaahay nicmadiisa aad ku caasido addoommaha ilaahay ee muuminiinta ah ee iimaanku quluubtooda uu buuxiyey wax sifaadkooda ka mida buu ilaahay qur-aanka ku sheegay waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku daray sifaadkooda sawmu aadaanihim dhagahoodu inay soomaan oo ay ka soomaan dhagaysiga xaaraanta wa idaa samicuu lagwa acraduu can hadal aan macno lahayn marka ay maqlaan way ka jeesanayaan maxaad u malaynaysaa marka ay maqlaan hadalka xaaraannimadiisu ay caddahay ee munkarnimadiisu ay muuqato ee sharkiisu uu yahay mid soo uraaya waxaa mar kale ilaahay uhi waaladiina hum cani illagwi mucriduun waa muuminiinta jannatulfirdowsa dhaxlaya sifaadkooda mid ka mida lagwiga waxa la yidhaahdo waa wax allaale wixii aan adduunna waxba ka tarayn aakhirana aan sahay noqon ahayn ama ha noqdo wax lagu hadlo ama wax la eego la daawado ama wax la dhegaysto ama wax gacmaha lagu qabto ama wax loo socdo laqwiga ayay ka jeestaan waidaa maruu bilaqwi maruu kiraama waa sifaatka cibaad raxmaan addoomaha ilaahay u ammaanay sifaadkooda wuu inoogu sheegay suurat lfurqaan gebagabadeeda aakhirkeeda si aynu ugu dayanno sifaadkaas si aynu u yeelanno siyaamu alcaynayn labada indhood waa nicmo ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey qofka bani aadamka ah oo wax fara badan u fududeeya waxaa waajiba qof waliba inuu soomiyo labadiisa indhood oo uu ka soomiyo camaa xarama allahu calayh eegitaanka waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey oo uu ka soomiyo camaa xarama allahu calayh eegitaanka waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey labada indhood inay soomaan oo ay ka soomaan eegitaanka xaaraanta muuqaal kasta oo in la eega ay xaaraan tahay waa faral ka mida farallada ilaahay uu saaray addoomihiisa qaala tacaala qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waxaad ku tidhaa nebi maxamedow ragga mu'miniintaha indhahooda ha laabaan qadu lbasar ha sameeyaan oo marka ay arkaan cawrooyinka markay arkaan dumarka markay arkaan sawirada qaaqaawan indhahaba ha isku qabtaan oo ha ka qarsadaan haddii kalena shaygaa indhaha ha ka leexiyaan oo baal ha ka mariyaan qadulbasar macnaheedu waa sidaa wuxuu ilaahay yidhi waxaa kalood ku tidhaahdaa ha ilaaliyaan furuujtooda qof waliba farjigiisa cawradiisa ha ka ilaaliya xumaan dumarkana ilaahay intaa in leeg ku dha buu yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahunna waa intii in leeg dumarka muuminaadkaana waxaad ku tidhaahdaa indhahooda ha laabaan cawradoodana xumaana ka ilaaliyaan bal hadda u fiirso lama odhan dadka waxaad ku tidhaahdaa muuminiinta iyo muuminiinta waxaad ku tidhahdaa buuhi ilaahay subxana wa tacaala maxaa iimaanka sheegistiisa loo horraysiiyey arrintaasi waxay xambaarsan tahay dareengelin yacnaa iimaanku qofka ha ka celiyo rag iyo dumarkuu doonayaba ha noqdee eegitaanka iyo daawashada xaaraanta una fiirso waxaa la ysku xidhay qadulbasar iyo xifdu lfarji naftaada zine kama ilaalin kartid iyo xaaraan haddaanad indhahaaga aanad laabin oo eegmada xaaraantaa iyada ayaa sabab u ah inuu qofku ku dhaco zinada qofku gabadh aanu arag xumaantaa la doonan maayo gabadhuna nin aanay marka hore eegin la doonan mayso annadratu awala uma alfaaxishatu haaniyan eegmada ayaa horaysa faaxishaduna way ku xigtaa qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum saas ayaa la ysugu xidhay qadu lbasar iyo xifdu alfard waa amar ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa kugu addoonsaday indhaha inaad ka laabto eegitaanka xaaraanta haddaad indhahaaga hoggaanka u sii dayso oo wax walba adeegto oo wax eegistiisa iyo daawashadiisu xaaraan ay kaa tahay ood iska ilaalinaysaaba aanu jirin waxaad ogaataa inaad sinaysatay zinadu waa noocyo badan cawradu uun ma sinaysato ee indhahaa sinaysta oo dhagahaa sinaysta oo gacmahaa sinaysta oo lugaha sinaysta oo qalbiga ayaa sinaysta zinadii indhaha ayaad ku dhacday siduu sheegay alxabiib almustafa calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yihi sida bukhaariyo muslimba wariyeen walcaynaani tasniyaan labada indhood way zinaystaan wa zinaahumaa annadaru zinada labada indhood waa eegmada iyo daawashada xaaraanta weeye waa zina alcayn maxaa eegmada zine loogu magacaabay waxaa loogu magacaabay lann waa waddadii loo mariyey zinada weyn waxaad ogaataa yaa cabdallah marka aad daawanayso dumarka indhaha aada la raacayso markaad daawanayso sawirada qaaqaawan ama kuwa faaxishada iyo foolxumada samaynaya haddii aanay cidna ku arkahayn ilaahay inuu ku arkaayo ogow ilaahay subxaana wa tacaala iska eg waxaa kale aada ogaataa labadii indhood eenad iska iyaga iska ilaalinahayn markaad xumaantaa ku daawanaysay inay maalinta qiyaame kugu markhaati furi doonaan inta afkaaga la aamusiyo qidhin laga siiyo ayaa labadaa indhood ay hadli doonaan waxaad isweydiin kartaa sidee u hadlayaan af iyo carabba ma leheen xubnahaa sheegay allaha subxaanahu wa tacaala shay walba ka dhawaajiy inuu ka dhawaajin doono antaqana allahu aladii antaqa kula shay gacantaasaa hadli doonta sida afku u hadlo oo laguha hadli doonaa oo waxaa hadli doonaa indhaha qaala allahu subxaanahu wa tacaala xataa idaa maa jaauu xataa idaa maa jaa-uuha shahida calayhim samcuhum wa absaaruhum wa juluuduhum bima kaanuu yacmaluun waxaa ku markhaati furay maqalkoodii dhegihii dhegtii xaaraanta ay ku dhegaysan jirtay ay ku dhegaysan jireen ayaa waxay odhanaysaa ilaahayow addoonkan aan ku aallaa xaaraan buu dhegaysan jiray halkaad ka qaban doontaa dhegahaaga cid walba haddaad ka dhuumato dhegahaaga ma ka dhuuman karta haddaad dafirto malaa'igtii kaa qoraysay oo tidhaa ilaahayow waxaanan samayn bay iga sheegeen maada tafcalu biudunayk maxaad ku samayn dhegahaaga waxaa ku markhaati furi doona indhahooda waxaa ku markhaati furi doona haragooda bal haragaaga xaggaad ka qaban doonta kan lafta iyo jiirka ka sarreeya bimaa kaanuu yacmaluun wax allaale iyo waxay samayn jireen ayay sheegi doonaan yaa cabdallah indhahaagana waa nicmo ilaahay ku siiyey nicmada ilaahay ha ku caasiin ogowna haddaad ilaahay ku caasido ciqaabku waa kugu soo maqan yahay gooru kugu dhacaba waa culimada qaarkood kutubta qaarkood ay ku qoreen nin la odhan jiray abuladyaan ayaa waxa uu yidhi waxaan la joogay sheekaygii abubakar addaqaaq oo sheekh caana min culamaai lmuslimiin dabeetana waxaa dhacday eegma xaaraana baa iga dhacday buu yidhi kadibna wuxuu igu yidhi sheekhii ciqaabkeeda waad heli doontaa walow bacda xiin muddo dheeri baa ka soo wareegtay labaatan sannadood baan filanayay buu ihi eegmada ciqaabka ka dhalanaya sheekhu uu sheegaya goorta igu dhici doono waxaa dhacday markaa inaan seexdaan oo ka fikiraya arrintaa qur-aankaan xifdisanaayo laabtaan ku sitay buu ihi waxaan soo toosay buuhi aanan xaraf ka hay nasiitu kullahu dhammaantiiba waan ilaabay oo iga dhamaaday qur-aanka sidaasi ayaa ciqaabku maalinuunu kaaga daba imanaya haddaad indhahaaga dabarka ka sii dayso hoggaankana aada u laabto waxaad ogaataa arrintaa arrintaa waxaa ka dhalanaya cidhib xun raadad xunna arrintaas way kaga tegaysaa qalbigaaga iyo noloshaada iyo adduunyadaada iyo aakhiradaadaba qalbigaagaa fasahaadaya yafsud qalbuka waayo arrintaasi iimaankii bay daciifinaysaa waa leeb sumaysan aragtida xaaraanta ahi oo qalbigaaga aada ku toogatay ama wuu dhaawacmi doonaa ugu yaraan ama wuu dhiman doonaa leeb sumaysan qalbigaaga markaad ku dhufato maxbuus shaydaan u qafaalan buu qalbigaagu noqonayaa haddaad indhahaaga ilaalin weydo arrinkaagu wuxuu noqonayaa mid kala daadsan nin maalintii intaa uu adduunyada dul maraayo dumaruna eegayo indhaha aan ka laabahayn maxaa ku dhacaya oo wixii uu doon ka doonaya in aan gaadhahayn tatashatatu nafsuhu wuxuu waayayaa qofku xalaawat liimaan macaanka iimaanka oo nicamka ilaahay subxaana wa tacaala ka mida wuxuu waayayaa labdat alcibaada walkhushuuc macaankii cibaadada wuxuu waayayaa saasoo kale khushuucdii cilmiga ayuu ilaabayaa daakiradiisa xusuustiisa ayaa daciifaysa qofka indhihiisa fasaxa wuxuu ku dhacayaa gafla can illaahi wa can daari alaakhira inuu ilaahay ilaabuu mooganaado iyo daarta aakhiro qalbi qalal baa ku dhacaaya oo qur'aanku qalbigiisa jilcin maayo dabcin maayo oo cibaadadu iimaan iyo alla kacabsi iyo khushuucu kordhin mayso wuxuu dareemayaa dulma kaanamaa inuu mugdi ku dhex jiro kale wuxuu dareemayaa waxsha qof cidlo joogo wax ka baqanaya oo kale inuu yahay wax allaalo wuxuu ka baqanayana aan garanahayn waxaa ku dhacaya qalaq warwar iyo ikti'aab waxa warwarkaa ku ridayna qofku dareemi maayo macsiyadaa uu sameeyey baa sababo ah waa dareemi karaa qof kastoo macsiyada noocaasa caadaystay oo dhaqan ay u noqotay waxaa arrinta noocaasi walaalayaal ayna dareensiinaysaa sababta uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uga magan galay sharka indhihiisa qaala calayhi salaatu wasalaam allaahumma inii acuudu bika min shari samci wa basarii ilaahay waxaan kaa magan gelayaa sharka maqalkayga iyo sharka araggayga su-aal ma jiraan xaadarada markaa qofka bani aadamkaahi waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka baqo oo uu iska ilaaliyo sharka naftiisa iyo sharka xubnihiisa siyaamu lyadayn soomka waajibka waxaa ka mid ah qofka labadiisan gacmood ee waxbana aan cunin waxbana aan cabini inay soomaan hada min siyaamin waajib waana soomaan dhammaan ahayn inta qofku uu nool yahay waa inay ka soomaan labada gacmood taabashada xaaraanta iyo ku kicitaanka wax ilaahay u ka mamnuucay waa inay ka soomaan dilka iyo garaacitaanka noole inuu gara in la garaaco aanay bannaanayn ama ha noqda bani aadam ama xayawaanaadkaba ha ka mid noqdee waa inay ka soomaan labada gacmood assariqa tuugada waa inay ka soomaan labada gacmood khiyaanada iyo kishka dadka in lagu khiyaameeyo miiska iyo miisaanka iyo waxyaabaha lamidka ah labada gacmood waa inay ka soomaan qaadashada iyo tiigsiga rishwada laaluushka oo maanta aada u tiro badan labada gacmood waa inay ka soomaan taabashada dumarka gabadhaan ninka maxram u ahayn xaasna aanu ahayn inuu taabto waa inay labada gacmood ka soomaan waa inay ka soomaan gacanqaadka dumarka oo in badan oo bulshadeenna ka midi maanta aanay ceebba u aragba oo xataa raggii dumarku ay u dhaxeen ama la dhashay ama dhalay aanay kaba digiga xoonahayn nin baa iyadoo xaaskiisu la socoto nin kale imanaya gacantu u dhiibayaa gacanteeduu si fiican u ruxaya isagiina waa garab taagan yahay maba dhibsanayaba maatat ilkhayra yaa subxaana allah hinaasihii xaqa ahabaa dhinto meesha ka baxay inantiisii baa lagu hor gacan qaadaya oo nin ajanabi ka ahi waaxda midiguu u dhiibayaa iyaduna ay usoo fidinaysaa xaaskiisii hooyadii hablihii uu la dhashay dhibna ma arka waa nooc min adiyaafa wa dayuusnimadii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka digay waa arrinaan dembi loo arag oo maanta qofka iska daaya lala yaabayo oo haddii gabadhi ay ku timaado qaraababa aad tihiin ama aada xidi tihiin laakiin aanay maxramnimo idinka dhaxayn oo ajanabi kaa ah oo maanta gacanta ay kuu soo fidiso aad ka laabato yaab buu ilaahay u keenaya iyada iyo in fara badan oo dadka ka mid ah waayo waxaa meesha ka baxay oo maqan soomulyadayn soomka ahayd in la soomiyo gacmaha oo laga soomiyo taabashada xaaraanta addoon kasta oo muumina waxaa waajib ku ah gacanta ilaahay uu sameeyey inaanu ku taaban oonu ku qaban oonu xaggeeda u fidin xaaraan khayrun xaggiisa uu fidiyo markaasuu noqon karaa mid ka adkaaday gacantiisa mid gacantiisa ka adkaaday mooyaane mid kalena badbaadi maayo wuxuu طbaraani mucjamkiisa ku wariyey min xadiiثi أswad ibn asrm almuxaaribi qaala qultu ya rasuul الlahi awsinii waxaan ihi rasuulka ilaahay ow ii dardaaran qaala عalayhi الsalaaةu wasalaam atamliku yadaka aan kuu dardaarmay gacantaada ma ka adag tahay qultu famaa amliku idaa lam amlik yadii haddaanan gacantaydan ka adkaan maxaan ka adkaanayaa buu yihi saxaabigu qaala calayhi salaatu wasalaam atamliku lisaanaka carabkaaga ma ka adag tahay qaala famaa amliku idaa lam amlik lisaani haddaanan carabkayga ka adkaan oonan xakamayn karin maxaan ka adkaanaya maxaa laygu hadlaynaya marka dad iyo xoole maxaa lay dirsanaya qaala calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulku dardaarankii u jeediyey markuu gogoldhiggaa u sameeyey qaala calayhi salaatu wasalaam falaa tabsut yadaka ilaa ila alkhayr haddaad doonayso dardaaran wax kuu tara gacantaadaa khayr waxaanayna ku fiiqin walaa taqul bilisaanika ilaa macruufa carabkaagaana wax wanaagsan mooyaane wax kale ha kaga dhawaaqin gacmuhu way siraystaan zinalyad ayaa jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay walyadaani tazniyaan wa zinaahumaa allamsu rawahu lbukhaari wa muslim labada gacmood waa sinaystaan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sinadooduna waa taabashada xaaraanta ah ninku uu taabanayo gabadh aan xalaal aan u ahayn ama ha gacan qaada ama si kaleba ha u taabto ama jirhkooduba ha istaabto gaadiid la saaraya ha laysku cidhiidhiyo ama waddo la maraayo maanta dadka dhexdooda markii ay ku yaraatay sawmu ljawaarix soomkan aan dhammaadka lahayn waxay noqotay arrinta noocaasiya mid aan la dhibsan oo qofka ka hadlana la yidhaahdo dadku maxay isyeelayaan hadday doonayaan waxuba yaana isyeelin laakiin wuxuu ilaahay ku addoonsaday deyntiisa ha daayaan hadday ilaahay addooma u yihiin bal maanta bas fuul oo ragga iyo dumarka aan waxba isu hayna dhinaca isku haye jirkoodu istaataabanayo isku xoqmaayo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay ka boqoo kala durka adaa lagula yaabayaa maanta waxaa lagu odhanayaa dadku maxay is yeelayaan muxuunbaad sheeg sheegtaan idinkay quluubta idin bugtaa wadaadadow inay qaarkood ku yidhahdaan baa laga yaaba yaa subxaana allah hadda waxaad sheegaysaa waa xadiidkii rasuulka nebi maxamed baa leh labada gacmood way sinaystaan sinadooduna waa maxay waa taabashada xaaraanta wey zinalyad gacanqaadka dumarka aan xalaasha ragga u ahayn maxramkoodina ahayn xaasna aanu ahayn ee maanta dadka qaarkood ay fududaysteen bal dhegayso wuxuu ka yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tabaraani mucjamkiisa ku wariyey min xadiidi cuqba inuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laan yuطcana fii ra'si axadikum bimikyaطin min xadiid khayru lahu min an tamasa yadahu yada imra'atin laa taxilu lahu midkiin madaxa in lagaga taago muxaag xadiid bir ka samaysan ayaa u dhaanto uga sahlan inay gacantiisu taabato gabadh aan xalaal u ahayn gacanteeda waxaa la odhan karaa sidee uga sahlantah waxay uga sahlantay haddii madaxa masaabiirta sabadda adag loogu talagalay lagaaga garaaco waxa u badana ku gaadhaya waa maxay soo inaad yaro damqato aada dhimato maaha oo adduunyada aad ka tagto lagaba yaabo kadeedkeeda inaad ka raaxaysato laakiin taabashada noocaas ee xaaraanta ah iyo gacantaa la soomin waayey maxaa ka dhalanaya naar iyo ciqaab ilaahay naartuna kulayl kasta way ka kulushahay ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun ku yidhi waa kulayloo ma bixi karno oo ma jihaad tegi karno oo waxaad ku tidhaahdaa war naarta jahannama ayaa shay waloo kululba ka kulul ilaahay ha laga baqoo gacmaha shareecadu ha xukunto in badan baynu hadal haynaa shareecadaana lagu xukuma dawladdu maxay diinta ugu xukumi weyne taasi waa waajib ilaahay uu saaray cidda talada haysa iyo mas-uuliyadda iyagaanu ilaahay kala xisaabtamaya innaga inaynu u nasteexayno arrintaa aynu u sheegno ayuunbaa waajib inagu ah intaa haddaynu samayno waajibkeenni waynu gudan wixii ka dambeeya xisaabtu iyagay u taallaa laakiin shareecada innaga inala gudbo boorta nafeenna aynu ku xukunno waa carabkeennan iyo indheheennan iyo dhegeheennan iyo gacmeheennan iyo xubnaha kaleba aynu ka dhigno kuwa shareecada ilaahay ay xukunto wadadii u jeexday maraya siyaam alqadab waxaa jira soom looga baahan yahay labada lugood waa inay ka soomaan labadaa lugood socod qofku uu ugu socdo meel xaaraan uu ku samaynayo xaaraantaasi noocay doonaysa baa ha noqoto qof buu soo dilayaa khamri buu soo cabaya wuu soo sinaysanayaa dad buu ku soo xamanaya wuu la soo dagaalamaya waxbuu soo xadaya laaluush buu soo qaadanaya xumaan buu kusoo dhegaysanaya kusoo daawana noocay doonaysa xaaraantu ha noqoto labada lugood soomkoodu waa inaan loogu socon meel xaaraan lagu soo samaynayo waxaa waajib ku ah addoonka muslimkaa inuu ogaado labada lugooda soconaya socodkoodan inaan waxba ka daba iman ahayn tallaabo kastoo aada qaado ama khayr xaggii u soco ama shar xaggii u soco waa mastuuratun maktuuba waa mid la qorayo oo la diiwaangelinayo maalin maalmaha ka midana oo aan fogaynna xisaabteeda waa lagu soo hordhigi doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofku markuu markuu gurigiisa kusoo weysaystee xagga masaajidka u soo baxo si uu salaad ugu soo tukado tallaabooyinkiisa in la qorayo nin saxaabada ka mid oo meel masaajidka ka durugsan deganaa ayaa saxaabada qaarkood ay ku yidhaahdeen low ishtarayta ximaaran tarkabuhu fi ramdaa'i waadalmaa haddaad soo iibsan lahayd dameer aada xagga masaajidka u soo raacdo wakhtiga gudcurkee madowga ee bahal iyo bani aadam dhib laba laga baqayo iyo wakhtiga qoraxdu ay kulushay xataa ciiddu ay kululaato malaa sidaasaa kuu fiicnaan lahayd bay dhahdeen markaasaa wuxuu yidhi wallaahi maa yasurunii an yakuuna bayt beyti ilaa janbi lmasjid wallaahina aanan jeclayn oo aanay faraxti gelinayn inuu gurigaygu noqdo ka masaajidka u xigo ama sidaanuun ugu wareego limaada lianni uriidu an yuktaba lii mamshaaya ida dahabtu ila lmasjid cinda dihaabi ida dahabtu ila lmasjid wa cinda arujuuci ida rajactu min almasjid waxaan doonayaa socodkaygan in loo lay qoro markaan masaajidka kusii socdo iyo markaan ka soo socdoba wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qad jamaca allahu laka dalika kullahu intaaba ilaahay waa kuu kulmiyey oo waa lagu qorayaa sii socod iyo soo socodba tallaabo khasaarobaysoo cidla dhacaysa ma jirto labada tallaabo midna darajaa kor loogu qaadaa suu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaa masaajida kusii socda midna dembi baa lagaga dhaafaa lagaga hoobiyaa cagsiguna waa cagsiga ka kusii socda baararka iyo meelaha laga jaasayo laga heesayo ee muusiga laga garaacayo meelaha khamriga lagu cabayo buyuutu dicaarati wazina meelaha xumaanta iyo faaxishada lagu samaynayo tallaabooyinkiisa isagana waa la qoraya laakiin miisaanka sayi-aadka miisaanka xumaanaha ayay ku biiraysaa waa maktuub waa la qoraya waxaa la gudboon qofka muslimkaahi inuu ogaado in dhulkanuu ku dul soconayo markuu xumaanta xaggeeda usii socdo inuu dhulkani ku markhaati furi doono yowma alqiyaama marka haddaad doonayso inaad labadaa lugooda ilaahay ku abuuray macsiyo xaggeeda aada ugu socoto oo wax ilaahay ka cadhaysiinaya xaggii ay kuu qaadaan fabxat can ardin laa tashhadu calayk waxaad raadsataa addoonka ilaahayow dhul aan ilaahay marka lagu horgeeyo aan kugu markhaati furahayn haddaanad helahayn dhul aan kugu markhaati furahayn helina maysida ilaahay ka baq subxaanau wa tacaala labada lugood ilaahay kaga baq ee kugu markhaati furi doona yowma alqiyaama ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu ihi qiyaamo isagoo ka warramaya alyawma nakhtimu calaa afwaahihim maanta waxaanu moorgaraynaynaaanu dabooleynaa afkooda wa tukallimunaa aydiihim waxaa nala hadlaya buu leeyahy ilaahay u warramaya gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda bima kaanuu yacmaluun qofku wuxuu samayn jiray bay ka warramayaan markaa lugahaaga soomi xaaraan xaggeed inaad ugu socoto ka soomi meel kastoo lagaaga yeedhaa ma aad tegaysana marka hore isweydii intaanad tegin oonan lugahaaga ugu socon ilaahay ma kuu ogola mise kuuma ogola ilaahay ma kaaga raalli noqonaya mise ilaahay subxaana wa tacala waa kuugu cadhoonaya ma ciqaab ilaahay bay sabab kuugu noqonaysaa mise ilaahay subxaana wa tacaala raalli aanshihiisa iyo jannadiisa waxaynu darsiga maanta ku gebagabaynaynaa siyaamu lfardi ilaahay baa bani aadamka xubno taran u sameeyey baahi iyo shahwana ilaahay baa ku abuuray laakiin bani aadamku waa kala duwan yihin qaarkood damiirkoodaa dhintay oo waxa ay u gutaan shahwadooda sida xayawaanaadka oo kale iimaan iyo xishood xidho qofku haddaanu lahayn sida xayawaanaadka oo kale ayuu baahidiisaasi u gudanayaa qaarkoodna iimaan baa xidhaya iyo alla kacabsi waxaa naftu ay doonaysa ay jeclaysanayso xaaraan markuu yahay ka celinaya waxay soomiyaan farjigooda siyaamu lfarji waa in laga celiyo inuu shahwadii ku guto dariiqo xaaraan ah waayo arrintaasi waxay ka mid tahay xadgudubka ilaahay uu tilmaamay muuminiinta inaanu sifo u ahayn muuminiinta firdowso dhaxlaya ilaahay u uhi ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun wuxuu ilaahay sifaadkooda ku daray waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum naftooday ka adagyihin xumaanta ay ka celiyaan fainahum gayru maluumiin inay si xalaala u gutaan baahidooda canaan kuma laha faman ibtagaa waraa'a dalika fa ulaa'ika hum alcaaduun zawjada iyo addoonta ka ka tallaaba ee baahidaa doona si xaaraana inuu guto kuwa xadgudbay buu ka mid yahay waxaa la gudboon qof kasta oo muslima xubintaa uu rasuulku sheegay inay tahay labada xubnood ee naarta dadka geliya sababtooda dadku ay ku galaan midkood inuu ilaaliyo oo wax kasta oo keenaya inuu zine ku dhaco u ka fogaado oo ilaahay aad zinaysanina ma odhan ee wuxu uhi walaa taqrabu zina ha u dhowaanina asbaabteeda oo dhan iska ilaaliya oo duruustaasi aynu ka soo hadlaynay oo dhan waxyaabaha aynu ka digaynay waa asbaabtii faaxishada dadka gaadhsiinayay ha ogaado qof kasta oo muslimi ana allaha yaqaar ilaah inuu ka xumaado addoonkiisu inuu sinaysto ama addoontiisu inay sinaysato oo arrintaasi ilaahay ay cadhogeliso waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoraxda ayaa madoobaatay maanta innaga qoraxduna waa inaga madoobaataa dayixuna waa madoobaadaa arrintaasi sababteedana dadka in badani ma dareemaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatulkusuuf markuu saxaabada tukiyey wuxuu khudbadeeyey khudbad xeel dheer waxaa khudbaddaa rasuula ka mid ahaa yaa ummata muxamed ma min axadin agyaru min allah an yazniya cabduhu aw tazniya amatuhu bukhaari baa saxiixiisa ku wariyey ummadda nebi maxameday ogaada cid ilaahay ka hayro badani ma jirto hayradu waa hinaasaa waa inaad xumaanta uga ba'do ciddaad mas-uulka ka tahay marka ilaahay addoomihiisa xumaantaa lama jecla waana uga ba'a inuu addoonkiisu zinaysto iyo addoontiisu inay zinaysataba ilaahay subxana wa tacaala waa ka cadhooda wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay faaxishatu zinaa inay tahay waxa u darane ummaddiisa uga baqayo se tabaraani uu wariyey ina akhwafa maa akhaafu calaykum azinaa sababtaa arrinkaas sidaa loogu adkeeyey waxay tahay xumaantaasi xumaano badan bay wada tahay cirdigii iyo sharaftii diintu ilaalintiisa ay u timi ayay fasahaadinaysaa ay kharibaysaa caar iyo ceeb bay soo jiidaysaa nasabkiibay khalkhal gelinaysaa cadaabka ilaahay inuu soo degdego ayay sabab u noqonaysaa waxay sabab u noqonaysaa xanuuna dadka inay ku dhex faafaan rasuulku wuxu uhi maa daharat ilfaaxishatu fii qowmin xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim utaacuun walow jac alatii lam takun fii aslaafihim aladiina madow qablahum xadiid ibni cabaas aladii rawaahu ibnu maaja walxaakim haddii faaxishadu dad ay ka dhex muuqato reermiyi ha noqdaan tuule ha deganaadaan magaalo ha deganaadaan ilaa ay laba xishoon waayaan oo banaanka ay ula soo baxaan waxaa dhacaysa inuu dhexdooda ku faafo taacuun taacuun waxaa la dhaha xanuun kasta oo dadka tarab tarab u laaya in badan bay taabti maanta adduunyada caalamka ay ka dhacdaan mar waxaa la leeyahy duri digaag baa soo baxay marna duri doofaar marna duri hebel marba xanuun magac cusub loo bixinayo virus hebel virus m m two tree ayaad intaa idaacad iyo meel walba aad ka maqlaysaa waa amraadda iyo xanuunada faafaya cadhada ilaahay ka dhashay dadkuna ma dareensano halkuunbay ka sii wadaan magacii unbay ula baxaan oo dawun baa la raadinayaayo cid kuwaani soo tidhaahda war waxani waa ciqaab xagga ilaahay ka yimi ilaahay u toobad keenana in badan inaanay maqal baa laga yaabaa waxaa dhexdooda ku faafay bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam xanuuno dadkii iyaga ka horreeyey aanay arki jirin maqal ah maanta taasoo dhiba soo si dhaba uma aragna xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam innaga awowyaashee aidis iyo kun cuduroo maanta caalamka laga sheegayo manay maqli jirin manay arag maantana waa taa waddamada qaarkood la odhanaya boqolkiiba intaa innaga lafteenna waad maqashaan baan umalaynaya boqolkiiba dadkan yara tirada kooban ayaa waxaa la yidhaahdaa mararka qaarkood boqol kiiba saddex boqol kiiba laba ayuu aidhishaya boqolkii qofba meel isugu yimaadaba kunkiiba waa soddon boqolkii kunba waa saddex boqol yacnaa waa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala markaasaa weliba laga yaabaa in marka dadka cudurrada laga waaninayo waxyaabo ka qayb qaadanaya faaxishadii iyo zinadii keentay ee sababtaba u ahayd inay sii faafto dadka in lagu waaniyo oo la idhaahdo condhamka xidha sida ilaa dadka qaarkood masaajidada ilaahay ka xishoo waayeen masaajidada ilaahay ka dhex yidhaahdeen condhomka baalka la dhawaanbi kula tagamaya inaad xidhataan yaani xaaraanta macnaheedu sameeya soo maha taas waa dhiirigelin faaxishadii la dhiirigelinaya halkii laga odhan war ilaahay ka baqdo xumaantaa iska ilaaliya ciqaab adduunyaiyo mid aakhiraba sabab bay u noqonaysaa ilaahayna xifdiyo ayna ilaaliyo rabbina subxaana wa tacaala dembigeenna ha dhaafo wallahu aclam wsal allah calaa nabiyina muxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullah